xilli cusub baa lagu dhiibay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan ognahay dalkaynu xaalad adag ku jiro waa maxay qorshayaasha ugu horeeyo ay ku wajahayso waxyaabaha horyaalla wasaaradda oo looga baahan inay qabato marka ugu horreysa waa la socotaan sida aad sheegteenba xilli culus ayaa wasaaraddan la ii dhiibay qof keliya wax ma qaban karo waxqabashadu waxay u baahan tahay inaad heshid dad kaleoo ku garab istaaga oo kaalmo kuu noqda fahamsan meesha loo socda tan ugu horreyso aan rabno inaan qabanno dib u dhiska ciidankaan rabna inaan ciidanka dib u dhisno si hadafkii lalahaa loo gaaro waddankan dagaaluu ku jiraa waa og tihiin qoladan al-shabaab la baxay oo weli ilaa hadda dee aana jirin arrin aan ahayn dil ama aankudila aan ahayn oo aan lahayn heshiisiya wax kale oo bedeli kara aan ahayn dee waddankiina wuxuu ku jiraa burbur aad u fogaaday marka waxaa loo baahan yahay ciidankan in dib u dhis lagu sameeyo kadibna sidii loo wajahi lahaa cadowgaasi oo wakhtigiisii dheeraaday taasaa qorshaha ugu muhiimsan oo aan samayn doono ay tahay
waa tahay ugu dambeyn waxaa jira qorshe dadku ay yani bulshada soomaaliyeed rabaan inay ogaadaan oo walaac uga jiro oo ku aadan isku dhafka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wasaaraddu sidee bay u wajahaysaa qorshaha isku dhafka ah wallaahi horta qorshaha bulshada looma faahfaahin sababtana waxay tahay in kastoo golaha amniga ay sameeyeen oo qorshihii la diyaariyey laakiin bulshada weli looma sharxin waxaan isleeyahay qorshaha haddii bulshada loo sharxo way ku qanci doonaan laakiin midday ku qancayaan ha noqoto askarta waa dhammaantood waa askar soomaali ah deegaan kastoo la geeyana soomaalinimada kama tirmayso deegaan kastoo la geeyana xaqu u leeyahay in la geeyo taliyo kastoo loo magacaabona meesha loo magacaabay xaqu u leeyahay in loo magacaabona xaqaa loogu leeyahay marka askartan ma aha askar dibadda laga keenay waa dad soomaaliyeed waa wiilal soomaaliyeed waa gabdho soomaaliyeed marka aniga waxay la tahay bulshada waxay u baahan tahay in loo sharxo waxaan waxay yihiin federaalisimka micnihiisii ma aha mid ku dhismaaya qabiil ku dhismaaya maaha federaalisimka waa in bulshada uu ku dhismaa bulshadana ay fahamtaa in aniga federaal systemka aan xuquuq kaga heli karo meel kastoo deegaan oo aniga aan joogo aanan ku raadsan qabiil keliya aanan ku raadin haddaan shaqo raadsanayo aan ku raadsado waxyaabaha aniga aqoontayda aan ku raadsado marka aniga waxaan qabaa keliya waxay u baahan tahay bulshada in loo sharxo waxaan waxay yihiin marka loo sharxo oo weliba waxaan leeyahay idinka mas-uuliyad gaaray idinka saaran tahay saxaafaddu waa muhim idinku inaad bulshada u sharaxdaan mas-uuliyad gaaray idinka saaran tahay marka waxaan leeyahay waan fahmi doonnaa ma aha wax wax abuuraya confusion abuuraya ma aha waa wax sahlan waana laga gudbi doonaa insha allahu tacaala